Deegaanka Ballyhowd oo hoos yimaada degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa xilligan waxaa ka jira baahi dhanka adeegyada waxbarashada ah sida dayactirka iskuulka deegaankaas oo horay ay si isku tashi ah u dhisteen bulshada iyo sidii loo heli lahaa macalimiin ardayda waxbara. Axmed Mire Salaad Cabdi Sahal oo ka mid ah odayaasha deegaanka Ballyhowd iyo maamulaha iskuulka deegaankaasi Cabdinuur Cabdiqaadir ayaa wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo midda Galmudug ugu baaqay inay ka taageeraan horumarinta waxbarashada deegaankaasi.
waa dadkii balahowd waxay u taagan yihiin baahi deegaanka ka jirta baahidaasu waa tiro badan tahay haddii aan wax ka taataabto waxaa ka mid ah awalan iskoolka anoo ah maamulihii iskoolka macalin cabdinuur cabdiqaadir mire iskoolka baahi badana ka jirta iskoolka aan ku hormaro iskoolka baahida waxaa ka mid ah iskoolku derbi male miisasku waa ka- waa ka baaba'een macalimiintu mushaar ma haystaan mushaar ma qaataan meelo dhadheeri ka yimaadaan sida gurceelo kale oo jirta lixdan iyo saddex kilomitir ay ka soo aadaan mushaarna kuma qab ma haystaan oo mushaar ma helaan waxaan ka codsanaynaa wasaaradda galmudug iyo dowladda federaalk soomaaliya inay naga soo gaaraan oo macalimiinta ka caawiyaan oo derbi no- noogu dhisaan macnaha iskoolka oo dhismo waa ku yiri dhismaha noo badiyaan iskuulka ka dhisan tuulada bilahawd een, waqooyiga gobolka galgaduud ciddii taakulaynaysa haddii dowladda federaalka ay tahay soomaaliya iyo hadday tahay dowlad goboleedka galmudug intaba way u madax bannaan yihiin da- oo dalka wax u qabta way u madax bannaan yihiin iskoolka inay taakuleeyaan iskoolka baahi badan baa ka jidha waxyaalo badan oon hadda afka lagu soo ururo karin weeye derbi buu u baahan yahay agabka waxbarashada oo laga taabageliyo u baahan yahay Een, waxyaalo badan macalimiinta u baahan aw- in laga taabageliyo laga taakuleeyo u baahan yahay macalimiinta Een, macalimiinta kilomitir dheer bay ka soo tagaan guraceel oo kilomitirkiisu dheer yahay ilaa lixdan iyo saddex kilomitir ah Een, waddan fog bay ka yimaadaan masaafo dheer bay u soo galaan masaafadii u soo galahayaanna waxaa weeye deegaankooda inay hormariyaan dadkooda inay wax baraan bulshadooda inay wax u qabtaan waxaan rabnaa in halkan cid kasta u furan yahay oo halkan hay-ada oo na soo dhoweynaysa waa u baahannahay waynu soo dhoweynaynaa